wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa maanta magaalada jowhar ka daafurtay tartanka shirkadaha u tartamaya dhismaha iskuulo laga hirgelinayo degmooyinka cadalle iyo bulo burde oo ku kala yaala gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kuwaasi oo wasaaradda uu ka caawinayo bangiga adduunka goobta tartanka lagu furayay waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah wasaaradda waxbarashada hirshabelle iyo mas-uuliyiin ka socday shirkadaha dhismaha dugsiyadan wasiirka wasaaradda waxbarashada hirshabelle saciid hagar camalow ayaa ka warbixiyey tirada kambaniyada loo baahan yahay iyo ujeedka loo qabtay tartankan waxaan maanta u fadhinaa bit openingkii muxuu ahaa mashruuca human capital magaalooyinkiisa buloberde iyo cadale oo wol bankiga ay naga taageereen in laga dhiso iskuulaad iskuulaadkaasoo ardada wax ku baran doonto ay yihiin dhammaantood arday u dhalatay deegaankan hirshabelle oo aan rabno inaan waxbarashadooda sare u qaadno hadduu ilaah yidhaahdo waxaan si gaar ugu mahad celinaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee mar walba ku dadaala inay horumariyaan ardada soomaaliyeed ee ku nool deegaankan mashruucan human capital wuxuu ka shaqeeyaa laba magaalo magaalada buloberde iyo magaalada cadale waxaana magaalo walba laga dhisi doonaa hadduu ilaa yidhaahdo afar iyo toban iskuul waxay isku noqon doontaa siddeed iyo labaatan iskuul iskuulaadkan hadda bidkooda furayno waa afartii ugu horeysay oo labana cadalo tahay cadale eriyadeeda labana ay tahay buloberde eriyadeeda hadduu ilaa yidhaahdo waxaa soo daba joogo iskuulaad badan kambaniyaasha sharafka leh ee dhammaantood deegaanka u dhashay reer hirshabeelle ah annaga sideedaba waxaan dowladda hirshabeelle waxaa briorts u ah kambaniyaasha deegaankooda degan mar walbana waxaan ku doodnaa inay wax noo qabtaan dhismaha qaataan qandaraasyada la siiyo kambaniyaasha degan stateka hirshabeelle kambaniyaasha sharafta leh ee joogo meeshaan waxaa ku jiro afar iskuul afar kambaniya ku guulaysan doonto hadduu ilaa yidhaahdo si cadaalada transbarenty ah ayaana loo kala qaadan doonaa kambanigii maanta laga guulaystayo isdhihin maxaa yeelay waxaa dhiman afar iyo toban iskuul oo kale marka kambani kasta oo naga mida wuu heli doonaa hadduu ilaa yidhaahdo bilowgii waaye hadda ilaahay maaragtay bilow fiican ha nooga dhigo waxaan furi doonaa bit openingkii waa kuwaana halkaana lagu xareeyey muddo soddon maalmooda ayaa magaalada jowhar waxaa u joogay tiamka human capital ee qabanaya bitcan si transparenty loo helo saddex meeluu ka xiran yahay halkaasaa lagu riday haddii la yidhaahdo mar tender box tender box inuu secret noqdaa la rabaa qofna qof looga eexanin mar kale iyo mar kale waa idin soo dhoweynaa waxaan idin wada rajaynaa guul mar saddexaad waxaan u hambalyaynayaa oo aan rabaa inaan u diro mar kasto mahadnaq oo world bank oo mar kasta naga caawiyo mashruucan human capital iyo mashruuc kaloo raja kaaba la yidhaho isagana insha allah muxuu ahay hadda openan ah oo shaqaynayo hadduu ilaah yidhaha oo cuwad soomaaliyeed wax lagu baraayo waxaan rabaa dardaaran yar inaan u jeediyo kambaniyaasha inta fadhiya ee insha allah guulaysan doono yaana laga fikirin ganacsi iyo in wax la sameeyo waxaa ha laga fikiro ubad soomaaliyeedoo ubadkaaga ah inay berri meesha wax ku baran doonaan waxaan rabnaa wax taya leh qurux badan canuga soomaaliyeed u saamaxaya inuu waxbarasho nadiifa helo deegaan nadiifana wax ku barto taasina dhammaanteen inaan ka wada shaqaynaa la rabaa waa mahadsantihiin dhammaantiin waxaan idiin rajaynayaa guul waxaan idiin rajaynayaa muxuu ahaa inaad guulaysataan iskoolad fiicana noo dhistaan hadduu ilaa yidhaahdo tartankan wuxuu qayb ka yahay dadaalada wasaaraddu ku horumarinayso kaabayaasha waxbarashada gaar ahaan dhismaha goobaha waxbarasho ee muhiimka u ah kor u qaadista fursadaha waxbarasho ee caruurta soomaaliyeed